الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته darsigeennani biidni illaahi subxaana wa tacaala wuxuu ku saabsanaan doonaa axkaamta soomka waxaanu bilow u noqon doonaa duruusta xana ah oo ilaahay subxaana wa tacaala hadduu inoo fududeeyo aynu ka jeedin doono axkaamta soomka soomku maadaama uu yahay cibaado ilaahay subxaana wa tacaala addoomihiisa uu ku addoonsaday waxaa waajib ku ah qof kastooo soomu ku waajibay inuu axkaamtiisa barto waayo qofku cibaadada uma gudan karo sida saxda ah ee ilaahay subxaana wa tacaala raalli gelinaysa cibaadadiina ay kaga gudmayso haddaanu aqoon u lahayn saasi awgeed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yihi talabu lcilmi fariidatun calaa kulli muslim cilmiga barashadiisu waa faral saaran qof kasta oo muslimah waa qof kasta oo muslima uu miyir qabaa oo qaangaadha waxaana si gaara qofka waajib ugu ah inuu barto waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka doonayo habeenkii iyo maalintii waxyaabaha kale ee isaga si gaara aan looga rabin barashadoodu waa fardu kifaaya oo haddii ummadda dhexeeda laga helo cid taqaana oo ummadda kaalintaasi u buuxin karta inta kale faralkii waa ka dhacaya marka qofkii soomku uu ku waajibay waxaa isaga si gaara waajib ugu ah inuu axkaamta soomka uu barto wixii cilmigiisa aanu hayninna waxaa waajib ah inuu weydiiyo dadka ahlulcilmiga intaanu ku dhaqaaqin waayo ilaahay baa subxaana wa tacaala sidaa faray oo yidhi fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun dadka ahlucilmiga waxaad weydiisaan wixii idinku aqoon aydaanu lahayn waayo qofku hadduu ilaahay jahli ku caabudo wuxuu noqonayaa mid shabahay qoladii cubaadda ahayd ee nasaarada ama kiristaanka ahayd oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku sifeeyey inay yihiin daalliin kuwa lunsan sababtay u lumeenna waxa weeye waxay dooneen inay camal falaan iyagoo cilmi aan lahayn waxaanay tahay sabab u noqotay inay ka lumaan waddadii saxda ahayd ee ilaahay addoomihiisa uu yidhi waddadaasi mara wa anna hada siraatii mustaqiima faatabicuuh walaa tatabicuu subula fatafaraqa bikum can sabiilih soomku wuxuu u qeybsamaa soom faral ah iyo soom sunno ah soomka faralka ahi waa soomka qofku haddii uu ka tago cudurdaar la-aan uu noqonayo mid dembaabay ciqaabna uu ku mudanayo soomka sunna ahina waa soomka qofku deyntiisa iyo ka tegistiisa aanu ku dembaabahayn laakiin ajar uu ku seegaayo haddii uu sameeyana oo ilaahay daraaddii uu u soomana ilaahay subxaana wa tacaala ajar uu kaga helaayo mansilo iyo darajo sarana rabbi agtii uu kaga yeelanayo soomka waajibkaahi waa qaybsamaa wuxuu u qaybsamaa soom waajibun bilwaqti ah waqtigiisu markuu soo galo waajibaya waa soomka bisha ramadaan bisha ramadaan markay bilaato ayuu soomkaasi waajib noqonayaa ilaa bisha ramadaan ay dhammaanayso iyo soom qofku uu isku waajibiyey isagu oo ah soomka loo yaqaano soomka nadarka soomkaas isagu haddii qofka ku nadaray wakhti gaar ah uu ku nadaray wakhtigaas ayaa laga rabaa haddii kalena soomkii uu ku nadaray baa laga doonayaa wakhti wakhtiyada ka mid own inuu sameeyo soomka bisha ramadaan waa rukun ka mid a arkaanta islaamka rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu sheegay islaamka in lagu dhisay shan tiir ka koowaad waxa uu ku tilmaamay towxiidka shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamedan rasuulullah waana ka asaaska oo ah acmaasha addoomuhu ay sameynayaan oo dhan oo haddii la waayo camal qofka aanu ka asax ahayn waa islaamnimadii iyo iimaankiibaa ku xidhan tiirka labaad rasuulku wuxuu ku sheegay iqaamu salaa salaadoo la ogo waxaana addoonka waajib ku ah habeen iyo maalin kasta shan salaadood tiirka saddexaad rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka dhigay sakada qofkii haysta xoolo saka ay ku waajibtay xawlkiina uu u dhammaado sannad uu soo wareegay inuu sakada ka bixiyo waxaa kaloo soo gelaysa sakaatulfitr sakada qofka ku waajibtay inuu naftiisa ka bixiyo wa sakaatulbadan jidhka ayaa la sakaynayaa waxaa rukunka afraad rasuulku uu ka dhigay soomka rukunka shanaadna xajka marka halka waxaynu ka fahmi karnaa soomku inuu yahay mid waajiba soomka bisha rabadaan mar haddii tiirarkii islaamkaba lagu daray ilaahayna subxaana wa tacaala kitaabka qur-aanka wuxuu si cad ugu sheegay in dadka muuminiinta uu ku faral yeelay soomka bisha ramadaan yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun waxaa laydinku faral yeelay soomka soomka ilaahay hadda uu ku sheegayna waa soomka bisha ramadaan oo aayadaha aayaddaa ka dambeeya ayaa caddaynaya wuxuu ilaahay tilmaamay soomka faralka ummaddan inaan la keli ahayn ee faralkani uu yahay mid ummadihii hore ay uga horreeyeen taasina dhiirigelin bay u tahay dadka muslimiinta ah soomka inay ku dadaalaan iyagoo khayrka kula tartamaya dadkii ka horreeyey waxaanu ilaahay sheegay xikamka iyo ujeeddooyinka soomka u sharciyeeyey wax ka mid ah oo lacalakum tattaquun soomka in laga baranayo taqwa alla ka cabsi in laga baranayo qalbigu inuu ilaahay u hoggaansamo oo xubnuhu ilaahay u hoggaansamaan oo carabku ilaahay subxaana wa tacaala hayin uu noqdo oo rabbi subxaana wa tacaala u adeeco markuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam u yimi ninkii reer miyiga ahaa oo weydiiyey islaamku wuxuu yahay ma islaam wuxuu rasuulku u sheegay islaamku inuu yahay shan salaadood oo habeenkiiyo maalintii la tukado iyo bisha rabadaan in la soomo culimmada islaamkuna waa isku waafaqsan yihiin soomka bisha rabadaan inuu yahay faral ka mida farallada ilaahay addoomihiisa uu ku addoonsaday iyo waajib ku tirsan waajibaadka allaha khaaliqa ahi addoomihiisa uu saaray qofka diida faralnimada soomka idhaahda faral ma aha qofkaasi wuxuu noqonayaa qof haddii markii hore muslim uu ahaa gaal noqda haddii aanu ahayn qof islaamnimada ku cusub oo arrintaa jahli ka dhawaajiyey ama ku barbaaray baadiye ka fog cilmiga iyo culimada oo masalada hore aanu maqalba oo markaana jahli loogu cudur daaro qofka soomka ilaahay subxaana wa tacaala ku faral yeelay isagoo waajibnimadiisa qirsan haddana soomi waayaa wuxuu noqonayaa addoon sameeyey dembi ka mida dembiyada waaweyn wuxuu addoonkaasi mutaysanayaa ciqaab ciqaabkaasi oo bilaabmaya inta uu adduunyada joogaba ilaahay subxaana wa tacaala nolosha ayuu ku cidhidhyayaa oo ilaahay baa yidhi waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa qaala rabbi lima xashartanii acmaa waqad kuntu basiira qaala kadalika aatadka aayaatunaa fanasiitahaa wakadalika alyowma tunsaa wuxuu ka mid noqonayaa kuwa ka jeestay ilaahay diintiisa ee rabbi subxaana wa tacaala uu leeyahay nolol adag ayay kuwaasi la kulmi doonaan ilaahay baa adduunyada nolosha ku ciqaabaya maalinta qiyaamana iyagoo indhala baa la keeni doonaa waayo xaqii bay indhahooda ku arki waayeen oo ay ka laliyeen ilaahay aayaadkiisii baa u yimi markaasuu iskaga tegey yowma alqiyaama xaaladda noocaasa baa isna lagaga tegayaa indhala-aanta ah wuxuu sabab u noqonayaa soomka oo laga tagaa cadaabuulqabr waxaa rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi laba ayaa ii yimi waa laba malag way i kaxeeyeen oo meel buura bay yidhaahdeen meeshan buurtaa kor waxaan ku udhi meeshan ma kori karo annagaa kuu fududeynne fuul bay yidhaahdeen wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam sheegay buurtaa markii labadaa malag ay korsiiyeen waxyaabihii uu ku arkay wax ka mid ah wuxuu rasuulku tilmaamay inuu arkay dad la ysku xidhay qowlalkooda iyo boqontooda oo qowlaladuna ay dilaacsan yihiin oo dhiiguu ka shalqanayo u ka qubanayo markuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam malaa'igta weydiiyey kuwaasi waxa ay yihiin waxay yidhaha haa ulaa'i aladiina kaanuu yuftiruun qabla taxillati asiyaam kuwaasi waa kuwii afuri jiray inta aan la gaadhin wakhtiga soomku uu furmo wakhtiga afurka sida muuqata waaba dad soomayba laakiin soomkii baanay wakhtigiisii gaadhsiin maxaad u malaynaysaa qofka aan soominba ee waagu markuu bariyey ilaa intuu gabalku ka dhacayay xaaraan cunayey waa in qofka muslimka ahi uu ogaado raashinka iyo cabbitaanka ilaahay uu ka mamnuucay maalinta rabadaan haddii naftiisa uu ka xakamayn waayo uu ka sabirsiin waayo u ilaahay daraaddii uga tegi waayo hilbaha kaga soo baxaa inay naari cuni doonto saxaabiga la dhaa kacb ibnu cujra wuxuu ku yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayumaa laxmin nabata bixaraamin faannaaru awlaa bihi hilib kastoo qofka xaaraan kaga soo baxa booli naarta ayaa u mudan maalinta qiyaame inay cunto marka ma naftaadaad naar u naaxinaysaa waa inuu qofku naftiisa u tuo oo naarta uu ka ilaaliyo waxaanu qofku ku jiraa haddii aanu soomin xaalad adag ayaa qalbigiisa haysato cidhiidhi buu dareemayaa waxaanu cunayaana uma dhadhamayaan noloshuna waa ku adkaanaysaa ilaahay subxaana wa tacaala xaalka haynaga badbaadiyo waxay isweydiin la soomkuyuu ku waajibay garanay soomku inuu yahay waajib waajibaadka islaamka ka mid a iyo faral farallada ilaahay ka mid a soomku wuxuu waajib ku yahay qof kastoo muslimah oo miyir qaba oo qaangaadha oo negi oon socdaal ahayn oo caafimaad qaba oo xanuun soomka xanuun marka uu soomo soomku uu dhibayo aanu haynin islamarkaana ka madran waxyaabaha ay soomka isdiidayaan ee dumarka sida gaarka u khuseeya oo ah dhiigga xaydka iyo dhiigga umusha ee loo yaqaano dhiigga nifaaska marka yidhi soomku wuxuu waajib ku yahay qof kastoo muslima macnaheedu waxa weeyaan qofku haddii uu yahay gaal diintuu doonayaba ha sheegtay mar haddaanu muslim ahayn soom la odhan maayo hadduu soomana soomkii ka ansixi maayo sababtuna waxay tahay waxaa ka maqan wixii soomka aasaaska u noqon lahaa ee laga aqbalana suurto gelin lahaa waa iimaankii iyo islaamnimadii wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ilaa annahum kafaruu billaahi wa birasuulih in acmaasha saalixa laga aqbalo waxaa diiday oo suurto gelin waayey inay ilaahay ka kufriyeen iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam laakiin qofku haddii uu yahay gaal soom la-aantii waa lagu ciqaabayaa iyadoon laga aqbalahayn way wax waajib ku ahayd inuu islaamo oo islaamnimada dabadeedna uu soomo labada waajibka tegista uu ka tegay waa lagu ciqaabaya gaalnimadoo qura lagu ciqaabi maayo oo gaalada oo dhami kuwa gaalnimo ku dhintay cadaabka aakhiro waa wadaagaan laakiin siday u kala dembi badnaayeen ayay u kala ciqaab daran yihiin waa ka ilaahay qur-aanka inoogu sheegay kuwa naarta galay oo lagu yidhi maa salakakum fii saqar maxaa idin geliyey naarta saqara waxay yidhaahdeen oo ay sababta ka dhigeen ma anaan tukan jirin qaaluu lam naku min almusalliin markaa salaad la-aantii waa lagu cadaabayaa wa kadalika soom la-aantana qofkii gaalka ahaa haddii uu islaamo soomkii intuu gaalka ahaa dhaafay qaleel odhan maayo ilaahay xikmaddiisa ayay ka mid tahay waayo haddii la idhaahdo qalle waxaa ka dhalan lahayd dad fara badantaasi islaamnimada inay ka hor istaagto oo idhaahdo soddon rabadaan ama afartan ama konton ama lixdan baa i dhaafae maanaa waxaasoo sooma qallayn kara islaamnimada iyadoo la jeclaysiinayo ayaa islaamka laga dhigay mid baabiyo tirtira wixii dembi ka horreeyey oo dhan alislaamu yajubu maa qablahu wixii ka horreeyey oo dhan buu masaxayaa uu baabiinayaa oo uu duminayaa markaynu nidhi soomku wuxuu ku waajibay qofka muslimka ah ee miyirka qaba macnaheedu wuxuu noqonayaa qofka waalan soom kuma waajibin waayo qalinkii baa laga kor qaaday waxna loo qori maayo waxna laga qori maayo hadduu soomana soomku kama ansaxayo qofka waalan waayo caqligii cibaadada uu ku fahmi lahaa ayaa ka maqan qofka markaa waalan marka uu miyirsado soomkii waalida ku dhaafay qaleel la odhan maayo waayo soom ku waajibayoo ma aha dadka soomku uu ku waajibayoo markaa kuma tirsanayn laakiin marka uu miyirsado ayaa waxaa waajiba soomka inuu bilaabo haddii ramadaan dhexdeeda xataa uu miyirsado markuu miyirku usoo noqday laga bilaabo ayuu soomku waajib ku noqonayaa markaynu idhi soomku wuxuu ku waajibay qofka qaangaadhka ah taa waxaa ka dhalanaya qofka aan qaangaadhin rag iyo dumarkuu doonayaba ha noqdee soomku inaanu waajib ku ahayn waayo qofku inta aanu qaangaadhin ha noqdo qof miyir qaba oo maankiisii leh laakiin qofka qaangaadhay la mid maaho caqligiisu ma dhammaystirmin wakadaalika koritaanka jidhkiisu ma dhammaystirmin iyo awooddiisa xoogeed awooddiisa jidheed ilaahay baa uga naxariistay cibaadaadka inuu ku faral yeelo wa can isabiyi xataa yaxtalim ilmaha yar baa qalinka laga kor qaaday ilaa uu qaan gaadhayo waajib markaa soomi kuma aha qaangaadhku wuxuu leeyahay calaamado oo ma aha in lagu qaangaadho uun shan iyo toban sannadood qofka markay u dhammaadaan taasi waa calaamad calaamadaha ka mid a calaamado kale ayuu leeyahy oo ay tahay waalidku inay ubadkooda ka eegaan habliya inamaba oo calaamadaha haddii lagu arko waa in la aqoonsado inuu yahay qof qaangaadh ah oo laga qoraayo dembi hadduu waajib ka tago ama wax xaaraana uu sameeyo ilmuhu inta aanu qaangaadhin soomka iyo salaadaba waa in lagu sii tababaro oo rasuulku wuxu uhi muruu awlaadakum bisalaati wahum abnaa'u sabc wadribuuhum caleyha wahum abnaa'u cashar rawahu abu daawuud carruurtiinna salaada fara toddoba jir markay gaadhaan iyo inta badan bani aadamku toddoba toddoba sannadood markay dhammaystaan way garaadsadaan oo kuwo wax kala sooci karay noqdaan toban jir markay gaadhaanna salaad la-aanta ku garaaca buuhi rasuulku caleyhi salaatu wasalaam idinkoo edbinaya garaacaasina wuxuu leeyahy shuruud gaara iyo xuduud loo ilaalinayo maaha mid ciqaab looga jeedo ee edbin baa looga jeedaa soomkuna salaada ayuu la mid yahay sidaasi awgeed saxaabadu waxay sheegeen se bukhaari saxiixiisa uu ku wariyey markuu rasuulku amray maalinta caashuura oo ah maalinta tobnaad ee bisha muxaram in ay soomaan intii aan la faral yeelin soomka bisha ramadaan inay soomi jireen fakunaa nasuum wa nusawimu sibyaanana waxaanu ahayn kuwa sooma carruurtaydana waa soomsiin jirnay xataa kuwa yaryar markay gaajada la ooyaan wax yaroo ay ku ciyaaraan oo ay ku ilaabaan gaajada ayaanu u dhiibi jirnay ilaa wakhtiga afurka la gaadhayo waxaa ilmaha yar loo soomsiinayaa si uu soomka u barto oo naftiisu ay ula qabsato oo hadhow markuu weynaado soomka faralka aanu sagsaagin waxaana shardi ah inaanu soomkaasi ilmaha yar dhib ahayn oo mashaqo xadka ka baxsan intuu qofku qaadi karayo culays xadka qofku uu qaadi kara ama ilmaha yar uu qaadi karo ka baxsan waa inaanu sabab ugu noqon ahayn waayo wax faral ku ah maaha marka in lagu ciqaabo maaha isagoo soomkii dhib weyn u geysanaya marka aynu idhi qofka negi een socdaal ahayn buu soomku waajib ku yahay macnaheedu waxayn qofku haddii uu socdaal yahay soomku waajib kuma aha inuu markaa soomaa waajib kuma aha laakiin qalla ayaa ku waajibaya waxaa la mida qofkii xanuunsanayey xanuunkaasoo haddii uu soomo dhibaata ay ka soo gaadhayso ama bogsashadii dib ay u dhacayso ama kusii kordhaayaba labadaasiba soomka mar dambay qallayn doonaan laakiin markay xaalkaa ku jiraan waajib kuma aha faman kaana minkum mariidan aw calaa safar fa ciddatun min ayaamin ukhar ayuu ilaahay subxaana wa tacaala yidhi ka xanuunsanaya ama socdaalah waxaa ku waajiba waa iska afuri karaa waxaa ku waajiba maalmo kale in uu soomo maalmahan uu afuray ee bisha rabadaan ka mida beddelkooda markaynu nidhi qofku waa inuu ka madhay waxa soomka u diidayaa taa macnaheedu wuxuu noqonayaa soomku waajib kuma aha dumarkii xaaladahaynu tilmaannay ku jiray oo gabadhu haddii ay xayd leedahay soomkii waajib kuma aha bal xaaraan buu ka yahayba oo inay soomtaa uma bannaana waxaase waajib ku ah inay qallayso soomku salaadda waa ka duwan yihi waayo waa ka kooban yaho sanadkii mar buu soo marayaa waa bil qudha saa awgeed baa caaisha ay tidhi fa kunnaa nu'maru biqadaa'i siyaam walaa nu'maru biqadaa'i salaa rawahu albukhaari wa muslim waxaana la amri jiray soomka inaanu qallayno laakiinna lama amri jirin in aanu salaada qallayno sababtuna waa taa aynu tilmaannay haddii gabadhu waaga ka hor ay xaydo xaydku u yimaado maalintaa inay soontaa uma bannaan hadday soontana soomku ansixi maayo haddii iyadoo sooman walow afurkii daqiiqado ama in ka yaribaha ka harhsanaatee xaydku u yimaado dhiiggaasi uu ka yimaado gabadhaa waxa weeyaan soomkeedu waa jabay oo haddii dhinac kale laga eego waxyaabaha soomka jabiya ayuu ka mid yahay nusuulu damil xayd saasoo kale gabadhii umusha ahayd ee dhiiggii dhalmada lahayd iyadana soomku uma bannaana oo taa xayd kale ayay la xukum tahay haddii ay soonto iyadoo garanayso soomku inaanu u bannaanayn ajar inay ka hesho daayo waa ku dembaabaysaa maadaama gabadhu ay u afuri karto baqa ay soomka uga baqday in ilmaha dhibaata ay ka soo gaadho gabadhaa umushay ama nafteedaba maxaa markaa la gudboon maqal leh mise inay fidyo bixiso taasi waa masale kale insha allah halkeeda ayaynu ugu tegi doonaa intaa ayaynu insha allah maanta darsiga ku joojin doonaa wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcala alihi wasaxbi waslama tasliima kasiira